barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba meel kastaad nagala nagala socotaan waa kowdii iyo badhkii duhurnimo wakhtiga geeska afrika iyo shantii iyo badhkii galabnimo wakhtiga washington waa maalin axada bisha disembar waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada
halse aan ku toydee wiilio hubsiimada halna waa la siistaa hor ilaahay adigiyo gobaad maisla hadasheen howraa hubsiimale hadal miyaad wadaagteen mise waa hansado baas nafjacay haleele hirarkaa mareegteed hambalyada ka aragtaa kugu dhaliya heesaha sidoo kale qodobadaan idinku hayno idaacadayada duhurnimo waxaa ka mid ah nimcaan hilaac muxuu yidhi
laakiin asma loof kama aamusina waxay tiri
caashay goobtaas wacdaraa ka dhacay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa soo dhoweynaya heshiiska isbeddelka cimilada ee lagu gaadhay magaalada baris isagoo sheegay inay tahay halka ugu muhiimsan ee uu caalamku ka bilaabayo madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiskan uu ka dhigan yahay fursadda ugu wanaagsan ee ay ku badbaadin karaan hal duni oo la wada leeyahay hadal qaatay muddo siddeed daqiiqadood ah ayuu obama ku sheegay in meelmarinta heshiiska ay wada gaadheen waddamo ku dhow laba boqol ay muujinayaan in caalamku uu samayn doono islamarkaana leeyahay awoodda lagu meelmarinayo caqabadaha haysta isbeddelka cimilada
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry iyo dhigiisa dalka talyaaniga paolo gentiloni ayaa mar ayaa martigelinaya kulan axaddan maanta ah lagu raadinayo in la muujiyo taageerada iyo ka dhab ahaanshiyaha beesha caalamka ee heshiis nabadeed oo muddo dheer jira oo laga gaaro libiya dowladaha iska soo horjeeda ee dalkaasi ayaa la filayaa inay saxiixaan heshiis nabadeed oo ay qaramada midoobay dullaal ka tahay maalinta arbacada ah kadib ku dhowaad muddo hal sano ah oo ay socdeen wadahadallo oo la isku raacay hanaan lagu dhisayo dowlad loo dhanyahay oo dhinacyada oo dhammi ay ku wada jiraan
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a saacadda waktiga washington waxay tilmaamaysaa shantii iyo saddex iyo soddon daqiiqo oo subaxnimo halka ay geeska afrikana ka tahay kowdii iyo saddex iyo soddon daqiiqo oo duhurnimo caasha waa tahay barnaamijka ayaanu sii gudabgelaynaa ismaaciil ow dhalinyaradu waxa ay leedahay hibe eebe ku manaystay qof walibana waxa uu jecel yahay in uu helo meel uu ku muujiyo hibadiisa iyo hal abuurkiisa haddaba barnaamijkan soo socda ayo dhegaystayaasha waxaanu ugu talagalnay in aanu kaga hadalno dhalinyarada la timid curinta amaba inan amaba inaan dhalinyarada fursad u siino goob ay ku soo bandhigi karaan hal abuurka ismaaciil oo stuudiya la fadhiya ayaa barnaamijkani soo diyaariyay soona jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka dhallinyarada oo toddobaad walba hadahan oo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada ayaa ah mid aan ugu tala galnay in aan kusoo bandhigno hibada ku jirta dhallinyarada hal abuurka ay la yimaadaan hiigsiga iyo himilada ay leeyihiin haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato barnaamijkan fadlan noogu soo hagaaji fikradahaaga somali at v o a news dot com adiga oo ciwaan uga soo dhigaya qoraalkaaga barnaamijka hibada iyo hal abuurka qof walba oo aadamo ahi wuxuu leeyahay hibo eebbe ku madnaystay wuxuuna u baahan yahay deegaan ama hab uu u soo bandhigo fikraduhu waxay ka bilowdaan tallaabo kooban waxayse gaadhaan meel dheer haddii la joogteeyo toddobaadkanna waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna laba dhallinyaro ah oo curin kooban la yimi aan ku horraynay magaalada boosaaso waxaa ku sugan wiil dhallinyaro ah oo sagaal iyo toban jir ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cumar ismaaciil xil uu waxbarasho u tegey dalka imaaraadka carabta wuxuu marar kala duwan booqday maktabadaha lagu kaydiyo buugaagta ay ardayda faciisa ahay wax ka akhristaan hase ahaatee wuxuu ka waayey buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya oo ku qoran afka carabiga maalintaas ayuu ka fikiray in uu qoro buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya oo ku qoran af carabiga oo la dhigi karo maktabadihii uu booqan jiray haatanse waxa u suuro gashay in uu buuggaas qoro isagooo magaalada boosaaso ku sugan ayaan cabdiraxmaan khadka telefoonka kula xidhiidhay marka hore wuxuu iiga sheekaynayaa isla sheekadaas hore sida ay ugu dhalatay horta buugani waxay ugu dhaliyey markii ugu horeysay in aan anoo ku sugan magaalada dubay oo wadanka imaaraadka carabta in aan oo ah kaasi aan u joogay safar waxbarasho ba waxaan maalin maalmaha kamid a aan galay maktabad ku taalay magaaladaasi dubay oo liisoo dhamiyey bugaagta ay leedahay damaha carbeed sidaas awgeed waxaan ogaa in ay ku jirto soomaaliya laba iyo labaatanka bilood ee ku midooday jaamacadda carbeed marka markaasi kadib waa ka waayey buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya oo ku qoran lugadda carabiga oo yaala maktabadaasi taasi waxay ugu dhalisay inaan qoro buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya oo ku qoran lugadda carabiga waan maanta ku gudaystay inaan sidaas la dhaweeya waan gartay da-daada wey mise jir da-deedu hadda waa sagaal iyo toban sano
buuggan muxuu ka hadlayaa nuxurhaan nuxurhaan wuxuu ka hadlayaa taariikhda soomaaliya dhacdooyinka ugu muhiimsana ka dhacay oo lasoo koobay oo lagu soo koobay buug abuug kooban bal haddaad dadka ku dhegaysanayo kale sawir ka siisid meelaha uu xooga saaray ama waxyaabaha ugu waaweyn u sheegayo
horta buga wuxuu ka bilaabmaya dhacdooyinkiis waxay ka bilaabamayaan xilligii uu soomaaliya soo gaaray islaamka taasi oan u bahnay hadda faahfaahin kooban marka haddii aan ka hadlo mawaadiici ugu muhiimsanaan bugaas kaga hadlay waa burburka soomaaliya ee hadda ku jirta taasi oo dhalisay sidaynu ogsoonahay qabyaalada iyo jahliga iyo dhibaatooyinkeena haysta marka aduu buga wuxuu xooga saaraya intiisa badan oo burburka soomaaliya hadda ka jira marka muxuu ku qoran yahay bugu afkee buu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay luqadda carabiga maxaad u xulatay inaad carabi ka qortay waxay u dhaliyay inaan afka carabiga aan ku qoraan buuggii sida sababta hore kugu soo sheegay buugga waxaan ku arkay maktabad maktabadii aan markii hore ugu dhalisay fikrad waxay maktabad ku daalo waddanka carbeed oo ahayd magaalada dubay saasi awgeed waxaan baasay in buuggaas uu ku qormo luqadda carabiga si uu anoo markaasi harsanaya ama hi uu ahaa halkayga uu ahaa inuu gaaro maktabadaha dowladaha carbeed ama uu ka qayb qaato aduu macaarida waaweyn iyo carwo buugeedka lagu sameeyo wadamada carbeed saas awgeed waxaan baasay inaan ku qoro luqadda carabiga oo ah luqadda labaad laga hadlo soomaaliya marka ma u dirtay ma geysay ama ma ku fikiraysa inaad geyso maktabadihii marka maxaa imika ku xiga hadda buuggii insha allah waxaan wadaa inaan buug iigan kasoo bandhigo magaalada boorso markaas waxaan rabaa insha allahu tacala hadda xiyaara buuggan nusqada kamida xiyaarin ama koodiye kamida xiyaarin wadanka masar oo ahayd meesha lagu soo koodiyey marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan masar hadda jirto masar oo lagu yidin doonaa masarna wuxuu uga gudbiyaa wadamada carbeed aan kula kaftamee dee nin dhalinyaraa baa tahay weli waxbarashaad ku jirta ayaa kaa caawiyey dhinaca dhaqaalaha ama soo saarista buugga waxa iga caawiyey haddaan ismaaciil kuu sheego waxa iga caawiyey aabahay ismaaciil waa beri iyo waalidkii abuu hooyada iyo aabahaya bal waxaad iga sheekaysaa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa ku dhegaysanaya maxaad kula talin lahayd qaarkood baan aada ugu dhiiranba inay buwaagta aada u akriyaan iska day inay buwaag qoraanoo welibana af aan soomaali ahayn kusii qoraan maxaad kula talin lahayd maxaa usoo jeedin lahayd saacada waxaan usoo jeedin lahaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed in aanu taariikhdeena aanu ku shaqeyno maanta waxa horumar lagu gaaraa waa si had xadka uu leegyahay wadan waliba waa dadkiisu inta wax akhristaan waxaynu ogsoonnahay caalamka dowladaha ugu horeeya inay yihiin dowladaha ugu akhriska badan marka maanta wax akhris la-aan horumar lama gaari karo marka dhalinyarada soomaliya waxaan kula talin lahaa inaynu usoo jeesano wax akhris waxna aynu diiwaan gelino ama aynu qorno si aynu beri horumar aynu gaarnay marka waxaan kaloo jeclaan lahaa maalin waxaan akrinay ka akrinay internetka hay-adda unesco warbixina soo diyaarisay oo ka hadlaysay xaddiga uu leeyahay akhriska caalamku waxaa ka akriyay maqaalkaasi in soddon ninka eurubianka uu akriyo sanadka ama ninka reer galbeedka uu akriyo soddon iyo shan buug halka ninka carabka ah ama u dhashay waddamadan caalamka saddexaad uu ka akriyo siddeetan buug siddeetankii nin baa ka akriyaan hal buug ama siddeetankii qof baa ka akriyaan hal buug marka taasi waxaa kutusinaysaa maanta inta isku jiraan maanta dowladaha aan hadda ka hadlay iyo eurubianku ama reer galbeedku intay isku jiraan horumar ahaan iyo dhaqan ahaanba waan gartay ma ka fikiraysaa inaad af soomaali u rogtid oo kale dhinaca soomaaliga laftigiisa niyadda ma ku haysaa dhanka soomaaliga waan ku hayay laakiinse soomaaliga bugaag badan baa jira oo ay qoreen dad taarikhyahanaa marka hadda soomaaliga waa soo wada bugaag cusub oo ku qoro soomaali laakiinse aan ahayn taarikh laakiin macluumaadka xaggaad ka soo xigatay macluumaadka aad buga kusoo bandhigaysay sidee baad u heshay markaad doonaysay inaad af carabi ku qortid marka imise bog buu ka kooban yahay bugaagu wuxuu ka kooban yahay boqol iyo toddobaatan bes boqol iyo toddobaatan bog ha waan gartay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan ayuuna aan mudan
waan garanay haddaan intaas kaga nimaadno cabdiraxmaan cumar ismaaciil oo ku sugan magaalada boosaaso islamarkaana qoray buug ku qoran afka carabiga oo ka hadlaya taariikhda soomaaliya haddaynu dhinaca kalena u nimaadno shabakadaha isgaadhsiinta bulshadu waa mid ka mida kuwa ay sida weyn ugu xidhan yihiin dhallinyaradu waxaana in badan ay u tagaan wada sheekaysi maad madadaalo ama in ay cid kula xidhiidhaan iyo wixii la mid ah hase ahaatee waxaa jira qaar badan oo dhallinyarada ka mid ah oo shabakadaha isgaadhsiinta u gala in ay dhaqaale ka sameeyaan En, bal magacaaga igu bilow marka hore walaal magacaygu waxa weeyaan saami cabdiraxmaan gabas waan gartay saamiyo bal waxaad iiga sheekaysaa maxaa kugu dhaliyey inaad ka fikirto inta badan dawaynu ognaho shabakadaha isgaadhsiinta dhinaca wada sheekaysiga iyo arrimo lamid ay dhallinyarada u tagtaa inaad adigu dhinaca ganacsi ka fikirto maxaa kugu kalifay walaalna waxaa igu kaliftay horta magaaladan joogaa waa hargeysa hargeysana badanaa dadkayga intaan arkaya waxay u isticmaalaan shabakadahan inay keliya ku wada sheekaystaan oo aanay uga fikirin dhinacii wax soo saarka amaba inay iyagu ka faa'iidaan aniga waxaa igu kalifanayo dadkayga markan dhex jooga iyo dhalintayda badanaa waa bilaa camal dhalinyaradaydu marka ma fikiraan sidee lagu soo saaraa shaqo waan gartay maba shaqaad ku samaysan karaysaa waan gartay da-daada imsaad iigu qiyaasi lahayd hadda da-daad iisheed da-daydu iminka labaatan iyo kow maxaad baratay marka hore i c t i t information technology farsamada casrigaad baratay marka markii koowaadaad bilaabaysay fikraddan waxa kugu riixay ma shaqa la-aan bay ahayd maxay ahayd bal hadda ii sheegtay may shaqa la-aan may ahayd aniga intan marka jaamacadda dhameeyey laba shaqan ka shaqeeyey shaqo n g o ah iyo shaqo kaloo meherad suuqa ku taalla suuqa dhexdiisa magaalada dhexdeeda shaqadaydan dambe markaan dhameynayo contract iga dhamaanaya aan la saxeexday n g o gaasi ayaa waxa dhacday maalin maalmaha kamidan ayadii baan aaday ayadii hooyo allah ay daayo marka waxay tiri maalin siday igu tiri markan ag fadhiisto ma sheekasida ayayo shaqa ma haysataada igu tiri wiilkeygiyo waxaan ku yidhi ayayo shaqa waan haystaa alxamdulilah laakiin iminkay dhammaan rabtaa waxay tiri hal mid ka fikir bay igu tiri waxaa keliya sad ka fikirtaa oonay dhalintaada kula qabin sidaad adigu shaqa ku samaysan lahayd oo laguu shaqayn lahaa hankaadu yaanu istaagin inaad adigu shaqaale noqotid dadkaagu badanaa waxay ku fikiraan ama dhalinta kulaaleegi in iyaga ay shaqaalo noqdaan dad kale u shaqeeyaan taasaa igu dhaliso walaalo maalintii fikraddii ayadii dil kadib markii shaqadii iga dhamaatay fikraddii ayadii baan qaatay maxaad markaa ka hirgelisay bal waxaanaad samaysay ii sheeg fikraddan aad adigu internetka ka dhex samaysid walaal fikraddan horta marka la eego dunyigan joogo iyo magaaladan joogo iyo dalkan joogo aad bay ugu cusub tahay waana online market waan gartay marka maxaad samaysaa bal af soomaali haddaad sawir iga siisid sidaad wax u samaysid sidaad wax u iibisid bal sawir iga sii laba sidaan u sameeyaa walaalo labada sidaan u sameeyaa waxa weeyaan badanaa dadka waxay doonaan inay meelo wax ku iibiyaan macno bilaal oo kale waan gartay bilaalkiibaa midi waa socoto oo hadal unbaa lagu kala hadlaayo gacanba gacan bay noqotaa aniga laakiin alaabtii qofkii sidiyo magaalo kale jooga amaba magaaladan dhex jooga jooga ama xaafad kale ayaa wuxuu isoo garaacayaa amaba igula soo xidhiidhayaa aalada internetka markaasuu odhanayaa walaal saami waxaan hayaa alaabtahay alaabtaas informationkeeduna waa kaas alaabtaasaan haya qiimaheeduna waa intaas intaasaa la isticmaalay ama waa bro marka alaabtaas ida igu soo iibin lahayd adeeg ku jirta marka ana waxaan geliyaa aaladan amaba meeshan aan ku leeyahay internetka oo la yidhaahdo magaceeda saami online market waan gartay marka qofkii waxuu kuusoo sawiraya kaba soo qaad mobil buu kuusoo sawiraya ama gaari buu kuusoo sawirayaa wuxuu kuleeyahay gaarigaasaan doonaya inaan iibiyo ee i iibi ha sidaasuu odhanaya isagoo qiimihii wix kaste inta la isticmaalay maadaama dhibaataduu leeyahay amaba dhibaataduu ku diidayo waxyaabuu ku diidayo iskaga bedelayo isagoo soo wada raacinaya informationkii oo dhan baan halkaa geliyaa dadka iyo magaalooyin kale kala jooga ayay soo eegtaa markay eegaan even qofkii uu ku qancaa dhibkiisuna waa arkaya dhib ka qabo halku dhibka ka qaba amaba siduu yahay informationkiisii marka hadduu habi ku noqdo habi marka waxa weeye waxaad kala ilaa kala iibinaysaa alaab guryo taallo nin wixii jeebkiisa ku haysto ku yidhi iisoo iibi iyo nin kale jeebkii lacag ku Ah.
jirta laba jeeb baad u kala dilaalaysa waa dilaal casri oo haa laba jeeb iyo waxaa kaloo sameeyaa mm, macmiilka iyo shirkadoo kale imika dukaan oo kale dukaamada alaabka taalla ayaa waxaa geliya halkan oo kale iyagoo cusub qiimihiina waan ku dul qoraa qofka sidii gurigiisa jooga oon dhibtoonin oon meel kala imanin oonba soo raacin ayuu halkaa kasoo dalbanaya tusaalahaanna waxaan dalbaday inaan ku idhaahdo moobilaan meeshaada ku arkoo kale moobilkaasaan u baahanahay sidee baad igu keenaysaa waxaan kugu keenayaa moobilka marka koowaad waa laba sibaan sameeyaa magaa dadkayga waxa weeyaan badanaa umay baranin qa- i- sidanan wax u iibiyo iminkay soo baranayaan laba sib hadduu qofku reer magaal yahuu ogaa i- waxaanu hore u isticmaalay lacagta horu kasoo diraa markaasaan u geynaa alaabtiyo sidaydiya oon waxba ka bedelin siduu ku arkaya haddii aanu lacagta soo dirinna waxaan idhaahnaa meesha joogtid baan kugu keeninaa hadduu ku qanciyey oo halkaa kaa qanciyey halkaasaan kugu keeninaa markaasa lacagta bixin doontaa meesha joogana waan ku geenaa gobollada soomaaliya oo dhan waan gartay marka iyo somaliland marka lacag ma kaa soo gashaa adiga shaksiyan oo lacag ma ka heshaa wallaahi horta walaalo mm, waxaan dib ku qabo mm, kolley ma wateen laakiin maanta kama fikirayo waxaan ka fikirayaa maanta ma ahan inay lacag iga soo gasho laakiin waxaan ka fikirayaa berri iyo saa dambe iyo waktiga dambe inay lacag iga soo gasho dhalinyaro badan ba waxay jecel yihiin inay wax curiyaan maxaad kula talin lahayd dhalinyarada badan ee wax baratay ee gaar ahaan jecel inay wax cusub soo kordhiyaan walaal horta dhalintayda runtii aad baan u jecelahay waa anigoo kale naftaydaan kasoo qaadayaa in dadkayga markay samaynayaan amaba jaamacad ka baxaan amaba secondary ka baxaan waxay sugayaan oo keliyaata si shaqo qof shaqaale ugu noqon lahaayeen anigu waxaan kula talin lahaa in waxa ugu yar waxa weeyaan waa waxa ugu yar haddii pointy five meeshu kaasoo geliyo waa waxaad adigu leedahay waxaan kula talinayaa inay shaqo iyagu abuurtaan laakiin hal midna waan uga digayaa halka midaan uga digayaa waxa weeyaan inay dadka waxa jirta dadkaygu badanaa waxay yaqaanaan in qof baa lagu arkayaa inay wax u dhaleen macnaha amaba wax u fiicnaadeen oo meesha u kacday wuxuu samaysanayaa alaab buu iibinayaa meel yar buu dukaan buu furanayaa dukaanka isla dukaankii walaalkiisii kale soo kuma fikirayo inuu inuu furto dukaankan dukaan ka duwan oo alaab kala hayo laakiin wuxuu ka fikirayaa un dukaanka ninkan haysta lacagta uga soo xarootay waa inaad kanoo kale ka ag furtaa xataa hadduu ka fogaado magaalo kale tago way ficnaan lahay laakiin agtiisa buu ka furayaa waan gartay aad baan kugu mahadnaqayaa waxaana fili doonaa in barnaamijkaagani ama fikradaadan aad ka dhex abuurtay dhinaca internetka ay guuraysan doonto aad baan kugu salaamaya insha allah insha allah waad mahadsantahay walaal ismaacil
haatan kusoo dhowaada xubintii labaad ee barnaamijkeenna waxayna ku saabsan tahay sheeko ama silsilo taxane ah oo ay ka qayb gelayaan dhallinyaro hal abuur ah
toddobaadkii hore waxay sheekadu inoo joogtay iyada oo yaxye oo hargeysa ku sugani uu facebooka galay si lama filaanana ugu arkay muuqaallo iyo fariimo ka hadlaya hambalyada meherka gabadh uu aad u jeclaa oo lagu magacaabi jiray gobaad yaxye maanso ayuu tiriyey oo wuxuu ku dooday in gabadhii uu jeclaa ay ka qaadeen qurbo joog wuxuuna hadalkiisii ku soo afmeeray dookhaagu gebigaba yurub aan u gooshniyo haddii uu gareeg ahaa mar baan gudi lahaayoon qunyar socon lahaayoon tegi lahaa galbeedkee maxaad ii gujaysee iiga tuurtay gebiyada hase ahaatee qurbaha waxaa ka soo jawaabay maxamed haykal iyo gabadh qurba joog ah oo toddobaadkii hore iyana barnaamijka ku baxay waxaana gabadha qurba joog ee hadalkeeda ay ku soo afmeertay ereyo ay ka mid ahaayeen holandaa warkeedee haddaad caawa heli lahayd baasaboorka hong kong habeen kuma negaateen dhulkaaga hooyo wahagaag haddaba doodii waxaa toddobaadkan soo galay dhalinyaro kala duwan oo isu dhegaysanayay doodii toddobaadkii hore dhacday waxayna su-aalba ka keeneen horta gobaad in la guursaday iyo in kale yaa huba waa su-aal meesha ku jirta ugu horreyn waa kan hal abuurka da'da yar ee deeq aadan xasan oo ku magac dheer indhagood oo ninka yaxye yeebaash ahaa fariin u diraya ragga yurub u hoydee ka huleelay beledkiyo kuwa haatan joogee hargeysiyo tog dheer iyo carrigeennan hodanka ah horweyn geel ku maaleen noo bilaabay heestow salaan hooyo gobanimo halna aan ku sii daro niyow hadalka keenee dhulka hooyo joogee wakhtiguu ka hiilshow inkastood haliyey tahay iyana heega ay tahay yartaad haabanaysaa hooyo waxaani koriso hanaan iyo asluuba leh hadduu calaf halkaa maray u hibeeyey ruux kale oo ay haatan xaas tahay ka hadhban ku odhan lah halse aan ku toydee wiilyahow hubsiimada halna waa la siistaa hor ilaahay adigiyo gobaad maisla hadasheen hawraa hubsiimo leh hadal miyaad wadaagteen mise waa hanfado baas nafjacay haleele hirarkaa mareegteed hambalyada ka aragtaa kugu dhaliyay heesaa anna haatan taladii ha degdegina wiilyahow wax xubsaan ku leeyahay haddaan hoos u sii dego ninka hiiftamaya haweenkaba dhammaanteed nooga hadha ku baaqee galbeed haatan joogow hal yar baan ku odhan laha haweenkaas sidoodaba ninka hanad fariid ee haliyaya aroostee hanti gunyo idiilaya baasaboorka hong kong halna uma dhigmaayee hanfada yuu ku qaadine hablaa meel ha kaga dhicin malaha hadalkaas waxbaaba ku jira eh haddana waxaa khadka soo galay markii uu saa uga baxay indagood siciid jaamac oo ku nool cariga norway wuxuuna leeyahay marka hore salaan guud iga wada guddoonsada gabayada dhammaantood garashadaydii kala guray mawduuca gebigii gobaad waa ku soo daray yaxye maanan gees marin gunta aan u dhaadhaco aan kala gorfeeye ma jirtaa gobaaduna waxaan uga gol leeyahay gayaan aad heshiiseen oo guryo samo ku nooloo hargeysana garaaraha galabtii ku socoto gaajiyo colaad iyo oon gubaya uu jirin inay kaa gadoonto sheekadii ka gudubto nin gariigga joogayo qorbajoogga gaadaa maguunyay ku xidhanta mise waa raggii go-ay gaajaduna laysee iyagoon gabraar tegin cadowgooda cadowgooda aan garan ha yeeshee gubtahanyada mid baa iiga galac tiri jacayl aad u guda weyn go-aankiina aan helin gacmihiina aan hayn xaajadaa kasii gudub dhallinyarada gabaygiiyo garkaa nooga heestiiyo hay kalow gaddaadiiyo jiiftadaada gaarkaa go'shaalaan u soo gaday ha yeeshee garaadkaiyo waxaa geysatee jira guud ahaanna raacsanin ha gujaynin garashada gunta sare u sii baadh hilaac maaha galac yidhi jacaylkuna wuxuu galo ninkii goostay baa garan geerida wixii dhacay cilmi baa ku garataa gabayada salka u dhiga xaraf wada guddoonsada meesha waxbaa ka dhacay tolow gobaad maxay ragga isugu dhegaysanay mise doonisteedaa wax ka jiraan oo gabasho ayay ku jirtaa mise wax kalaaba jira bal gobaad ayaynu ka war sugaynaa toddobaadka soo socda inay dooda kala saartay
barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ayuu ahaa waxaan filaya barnaamijkaasi in dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan ku xihan gaar ahaan dhallinyarada deen barnaamijkan ugu talagalay ismaaciil oo inay si weyn uga helayeen inta dhegeysanaysa ay jecleen hal abuurkooda kusoo bandhigaana barnaamijku uu furan yahay kasoo qeyb geli karaan
cashay waxaan ku xijinaynaa dhinacii isboortiga jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo socda dabcan caashay way noo soo socotaa laakiin waxaa lasoo horreysiiyey waa asmaloof iyo nimcalih lacmalaha waxa farsaqaanku isiray dhegeystayaashu ma sugi karaan hase haatee dee xagga horean kusii sheegnayo marka bal heesta waxaa ka dhex dhacayn labadooda eegina
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ku jirta xubin aynugu magac darnay doorasho taas oo markaasi aan dhegaystayaasha taageerayaasha ah fursad ugu siinayno inay doortaan ciyaartoy ay isla yihiin wuu u ciyaaraa kooxda kale ee xifaaltamaan islamar ahaantaasina ay jeclaan lahaayeen inuu ku soo biiro kooxda ay taageeraan haddaba dhegaystayaal haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato waxaad nagula soo xidhiiri kartaa imeilka somalia at v o a news dot com adigoo ciwaan uga dhigaya xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaad soo raacaysaa magacaaga iyo telefoonkaaga ee aanu kaala soo xidhiiri karno haddaba aan idiin soo gudbiyo qaar ka mid a taageerayaashii inala soo xidhiiray ee ka qayb qaadanaya xubintan magacaygu waa cabdulaahi cabdi cumar waxaan ku noolahay ama aan wax ka bartaa wadanka maleesiya gaar ahaan kualambuur waxaan taageer u ahay kooxda baligaha ee real madrid waxaan jecelnaha kooxda barcelona kala soo rogna ciyaartooyga neymar maxaa yeelay waxaan dhihi karaa aada iyo aad ayuu meel u gaarsii karaa kooxda real madrid anigoo ah maxamed axmed xasan oo joogo dalka etoobiya gaar ahaan dowladda deegaanka soomaalida degmada hardhagaala waxa aan taageeraa kooxda english promer leaga kooxda leverpool arsenal oon jecelnahay inaan kala soo wareego ciyaartooyga khaaska dhexe mascuud osil magacayga waa saciid maxamed cabdilaahi oo jooga jabuuti ana waxaan taageeraa kooxda real madrid kooxda aan xafiidsanna naga soo horjeeda waa kooxda barcelona haddii la idhaaho maxaad kasoo laacibkeed kasoo qadan lahayd waxaan kasoo qadan lahaa iniesta sababtoo ah xooga xaggan dhexdu si fiican uga ciyaaraa waa laacib si fiican kubaddu si fiican u bixiyaa taas ma anaga inta badan naga maqano xaggaas baan ka qaadin lahaa oo laacib kalaan soo qadanaysto aada u fiican asalaamu calaykum magacaygu waa cabdaani waxaan joogaa norway gaar ahaan magaalada tromso waxaan taageero buuxa wahay kooxda chelsea kooxdan kooxo badan baan aada u xulxulsanaa oo premier league kamid ah sida afarta kooxood ee ugu waaweyn laakiin se kooxdan aada u xulxulsanaa waa arsenal waxaan kasoo qaban lahaa ciyaartooyga garabka bidaxooga ciyaare montreal waxaan ku doortay waa kooxda chelsea waxaa kamidta garabka bidix waxaan haysanaa ciyaaryahan asbal kubata laydhaa laakiin se kaas waa garab midiga waxaan u baahan nahay garab bidaxa sababtaa garabkii midigka waa naga daalay da-na waa noqday wuxuu u baahan yahay waqti lana siiyo marka waxaan isku dhelitiri lahaa garabka bidix iyo garabka midig dhinaca garab baan ka liidana waa cabdifiin cabdulaahi cali aan kasoo hadlahaya magaala madaxa soomaaliya muqdisho aniga waxaan taageeraa kooxda barcelona oo xisaabtan nagala dhexeeyo xagga ciyaaraha ah real madrid waxaan jeclaan lahaa real madrid inaan kala soo wareegno haddii aan qof kasoo qaadanayno ciyaartooyda io sheegaan lagu magacaabo james rodrigo colombianka waa aniga waa cabdirasaaq maxamed faarax cabdirasaaq joker oo jooga dalka mosambique gaar ahaan magaalada mariko waxaan taageeraa naadiga manchester united waxaanan isku nahay muddo badanna xisaabsamaynay kooxda arsenal haddii aan ka noqon lahaa koox arsenaalna waxaan kasoo qaadan lahaa mascuud oo intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta
n ka raaligelinaa dhegeystayaasha markii dhawaed heesteenaynu ku barjaray oo xagga dambaa farsamo yaqaankii iyo maxamed colaad bay inoo geeyey waa gartay sumaila waxay kusoo dhacay shanta maalmood ee kalaad falastiin ku ag fadhidaa marka anoo ku ag fadhiya inad arki laadahay caashacowde
waa tahay waa tahay marka masmulaaf baanu soo hormarinaa mise nimcan hila nimcan hila codkoodu waa xagga hoose ka baxaya labadaa codna waxay gebagaba u yihiin idaacaddaydii duhurnimo caasho cuud iyo ismaaciil xuseen farjar iyo idinla socoteen intayn tegin idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
kusugu jiray anigoo degaankiyo asmahay kula simaye amba wacarinkiyo wangobay gubtayado armadoobi madoobi madooba kula simimiyaan helac sheeka kaba guraye
absada nafti jacladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynay goorba ku hawaynay
halka caynki mangabi mana goyni wacabki waxaa iga gabta inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
nafti jacladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynay goorba ku hawaynay
halka caylki mangabi mana goyni wacadki waxaa iga karka inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
gargaarkiyo shalay garabka ka rabay kumad soorin garashada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.